الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رسuuل الlh صلى الله عليه وسلم رب cلمنا minه ma جhلنا وذkirna minه ma نسينا waa dersigii toban iyo afraad kitaabka mukhtasaru sagiirka la yiraahdo faslun fii man tajibu calayhi اljumuca ayuu fasalu yahay faslun fii man tajibu calayhi اljumuca wuxuu fasalu yahay dadka jumcadu ay ku waajibeyso waa salaada jumcada miimka in la godo iyo in la reebo labadaba waa jiraan jumuca iyo jumca iyo jumaca hoos dhigna xataa rag baa xikaayooday waa laba ragcadood oo la tukanayo xilliga duhurka waktiga duhurkaa la tukanayaa maalinka macruufkaah oo jumcada la yidhaahdo ayaana la tukanayaa waa salaad madax bannaane ma aha duhurkii oo lasoo qasriyey duhur la gaabiyey maaha jumcadu waa salaad mustaqil ah oo madax bannaan tajibu ljumucatu jumca waajibaysa qof kasta oo muslima ayay ku waajibaysaa waa jumcadii weeyaan waxay ku waajibaysaa calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima kaasoo mukallafin la mashaqeeyey oo baalig caaqila ah kaasoo dakarin lab oo rag ah kaasoo xurin xor ah kaasoo muqiimin negi oo aan musaafir ahayn kaasoo bilaa maradin xanuun la-aan aan aan xanuunsanaynoo xanuun hadduu qabo la soo gaari waayo meeshii jumcada lagu tukanaya hadda waajib kuma noqonayso maalinkan jumcada jaahiliga waxaa la dhihi jiray yowm lcaruuba baa la dhihi jiray jaahiliga saasaa la dhihi jiray waxaa asalo ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascow ilaa dikri اllaahi wadaru lbayc jumco waxaa loogu magacaabay baa culimmada qaar yidhaahdeen limaa jumica fiihi min alkhayri waxa khayr dhexdiisa la jamciyo maalintaas ku dhex jidha culimo kale waxay yidhaahdeen jumica fiihi khalqu aadam nebi aadam baa abuurkiisii la jamciyey ilaa fii sittata ayaamin markii adduunka lagu abuurayay aakhir yowm ljumuca nebi aadam baa la abuur culimo kale waxay leeyihiin waxaa jumco loogu magacaabay liijtimaacihi nebi aadam baa la kulmay maca xawaa'a fi lard xawaa iyo nebi aadam baa kulmay maalinkaas jaahiliga waxaa la dhihi jiray yowm alcaruuba waa maalinkai weynaa bay ka dhiganta waxaa ku magacaabay baa la yidhi kacab binu lu-ayi nin la dhihi jiray yowm almasiidna waa la yahay yowma almasiid waa liziyaadati alkhayraati fiih maalmaha asbuuca maalinka u fadli badan weeye qofkii xataa dhexdiisa dhinta khayr baa loo sheegay iyo fitanta qabriga ilaahay inuu ka badbaadiyo hameenkiisuna hameenadii asbuucay ugu fadli badan tahay imaam axmed wuxuu leeyahay isagu maalinka jumcada maalmahoo dhan adduunka waa maalinka u fadli badan asbuuca keliya maaha xataa yowmu carafa jumcadu ha ka fadli badnaato isagu leeyahy laakiin yowmu carafa waa maalin cadiim waa gaaraynaa habeenkiisuna habeenka jumcadu wuxuu leeyahay habeenadoo dhan ba ugu fadli badan yahay xataa leylat lqadri war maxay tahay arrintaas xaasilku waxa weeye baa layidhi shaaficiyadu siday qabto waxa weeye maalmaha waxaa u fadli badan maalinka carafada maalinka jumcadaa ku xiga ciidul adxaa baa ku xiga ciidulfidrigaa ku xiga habeenada waxaa u fadli badan sida ay qabaan shaaficiyadu innaga bini aadanka muslimiinta markii loo fiirsaba dee nebiga ma ahee muslimiinta xaqooda markii loo fiirsho hameenada hameenkii nebiga la dhalay hameenkii koowaad oo hore maa kuwa hadda ku aadan oo hadba sanadka soo wareegaya hadda jooga maaha habeenkii koowaad oo nebigu dhashay habeenkaasoo nebiga ilaahay koonka keenay habeenkaasi waa lambarkoo bay dheheen leylat lqadri waa ha ku xigto leylat ljumcadu ha ku xigto leylat lisraa ha ku xigto nebiga xaggiisa haddii la fiirsho habeenada kan u fadliga badan waa leylat lisraa habeenkii la dheelmay isaga baa isaga ugu fiican waa habeenkuu ilaahay arkay cala saxiix dee leylat lqadriguna leylat lqadri khayru min alfi shahrin wey iyadu waa qur-aanka caddaynaya iyo sunnada nebiga calayh salatu salaam meel saray joogta iyadu salaada jumcadu waxaa la yidhi ummaddan waxyaalaha lagu khaas yeelay wey shuruuddan kitaabku tirinayo qofkii laga helo bay farducayn ku noqonaysa magaalada makaad baaba lagu soo faral yeelo habeenkii nebiga la dheelmay maku joogay moogta laga dheelmo baaba jumcadana lasoo faral yeelay laakiin nebigu maka kuma tukan jumce salaad jumce kuma tukan calayhi salatu wasalaam maxaa yeelay tiradii loo baahnaa lama helayn ama maahe jumcada waa in la muujiyo makana cibaado laguma muujin karin ee nebigaaba isqarinayey calayhi salatu wasalaam shuruuddii waa tanaa marka tajibu ljumcatu jumca waajibaysa calaa kulli muslimin muslim dhammaantii oo mukalafin la mashaqeeyey dakarin lab xurin xor ah addoon baa baxaya muqiimin nagi musaafirkaa baxaya bilaa maradina kii xanuunsanaabaa baxaya muslim haddii la yidhi gaal laguma le jumce sabigii laguma lahaa mukalaf baa la yidhi waxa weeye majnuunkii laguma laho mukalafku waa inuu caaqil yahay mukalaf caaqila baalig caaqila wey qof muqma caleyhi lamiir daboolay laguma leh qof dumara laguma leh mid khunhaa laguma leh qof addoona laguma leh qof musaafira laguma leh xanuun uusan la imaan karin jumcada qof qaba laguma leh nebigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuudku soo saaray jumcadu waajib xaq waajiba weeye calaa kulli muslim jamaaco in lagu tukado ilaa afar qof mooyaane addoon la leeyahay haweeney ilmo yara iyo mid xanuunsan ayb wa yucdaru waa loo cududaarayaao waa loo garaabayaa fii tarki ljumucati jumcada ka tegiddeeda iyo waljamaacati jamaacada ka tegiddeeda cinda almadari roobka agtiisa roob hadduu da-ayo jamaacadan hadda caadiga masaajida lagu jamaacaadayo iyo jumcadii weyneyd ee maalinka jumcada labaduba roobka waa cududaar roob dharka qoynaya qofkuna dugsi uusan helaynin hadduu da-ayo waa cududaar hadduu ima uusan imaanin qofkaas jumcada iyo jamaacaadka leanna habeenka qabowga badanoo roobku da-ayo nebigu wuxuuba amrayy mu-aadinku inuu yidhaahdo alaa salluu fi rixaali war guryihiina ku tukada waan loo yeerin dadka cindalmadari roobka agtiisa iyo wal mara maradu xanuunka agtiisa xanuun uusan la imaan karin weeyaan xanuun fudud maaha ka xumaa khafiifa bay qandha iska yarayo dhihi mayo maanta jumco aadi maayo waa imaanayaa markaas cududaartaasi maaha iyo watamriidi cinda tamrid qofka qof baxnaaninaya qof jiran buu hayaa kan jiran iska daaya kan hayey qofka jiran cududaar buu leeyahy qofkaa jiran cid kale oo uga taga ma uu hayo qofkaa jiran ama qaraabadiisa ha noqdo ama yuusan ahaanin ama qof ji- qof la haya wuubaa joogaaye waxaa kana ku mashquulsan yahay daawadii usoo gadiddii iyo waxyaalihii baaritaanadii iyo howlahan laga maarmayno deg dego qof lagu samata bixinayo buu ku mashquulsan yahay ee qof kalaaba qofkii haya iyo wa israafilqariibi qofka qaraabada hadduu u dhowaado iyo wanaxwi kan qaraabada kuwa la midka calalmowti dhimasho qof qaraabaha ama qof aan qaraababa ahayn hadday dhimasho u dhow yahay isagana waa cududaar weeyaan qofkan jiran laga hadli maayo qofkan caafimaadka qabo qofkaas dhimashada u dhowaaday haya ama qaraabadiisa ha noqdo ama yuusan ahaane cududaar buu leeyahy qariibkiisaa xanuunsan khatar buu ku jiraa calalmowt buu u dhow yahy inuu dhiman doono in kale alla oge ama qof kaloo isku xiran yihiin baa jiran saasuusan la imaan karin jumcadii waa cududaar qariibka waxaa la mid a zawjadii xaaskiisii iyo dadkii qaraabadeeda ahaa saaxiibkii iyo qofkii addoonka ahaa shiikhiisii iyo wixii la mid a baa xanuunsan markaasaa aan laga maarmayn qofkan waa la mid waalkhawfi wa cinda alkhawfi cabsida agteedana waa cududaar waa loo cududaaraya calaa nafsihi naftiisa oo u baqay ow maalihi maalkiisa oo u baqay ow cirdihi nasabkiisa oo u baqay qofkan hadduu jumcada aado naftiisa oo u baqayaa ama xoolihiisa oo u baqayaa ama cirdigiisa oo u baqayaa waa cududaar dii xoolihiisa u baqayo markau ju- u socdo jumcada ama jamaacada ee laga furanaya alaabtayo yaa wuxuu watay kuwa dariiqyada taano dadka wax ka furta waa kuwaasaa uu ka baqayaa naftiisa ama naftiisa inay dilaan ba u baqayaa ama xoolihiisa inay ku- ka qaata ama cirdigiisa aflagaadho iyo cay iyo balaayo ka baqaya arrimahaasaa la mid a waaya wa mudaafacati اlxadai masale fiqihi halkan ku daraan waxay dhahaan qofka u baqaya calaa naxwi khub- khubsin fii ta- tannuurin foornadii oo rootigii ku jira iyo kimisti wax ka qaadayo ka dejinayan aan lahayn baa meesha taagan laa mutacahida lahu kayr cid kalena ma leh halkaasuu kushinka ku jiraayo me- meheradan dhan buuba wixii baa dabka u saara ama isaarayba waaye waxaana waa xoolo halaagsamaya oo baaba'aya xoolahan waa gubanayaan dee dabkaa cunaya wixii idaacatlmaalna lama ogola cududaar ma noqonaysaa mise noqon mayso ha noqotaa la yidhi wa mudaafacati alxadai wa cinda mudaafacati alxadai baa iyana loo garaabaya xadat midka reebreebaya maca sacati lwaqti waqtiga waasac ahaanshiisana lala qabo waqtigu waa waasac xadat buu isku celcelinaya kaadi ama saxaro ama wax kale baa dhibaya jamaacadiina waa la aqibay hadafaan ama jumcadii waqtiguna waa waasaco hadduu hadda xaajo guto salaadda waqtigeedu bixi mayo inuu ka dimaro oo waxaan iska fududeeyo cududaar bay isaga uta laakiin waa inuu waqtigu waasac yahay wa shidati alkhawfi wa cinda shidati alkhawfi cabsida darnaanteeda agteeda may shidati ljuuci maya gaajada darnaanteeda agteeda iyo wal cadashi oonka gaajo daran ama oon daran baa haya cunaduna waa hor taallaa ama oon hadduu hayo biyuhu waa hor yaallaan aada buu ugu baahan yahay ama qaruba waqta xuduurihi cunada in la keenaa dhow waa soo dhacaysaa hadday taaganta ha meel dheer ma jidho haddii uu jamaacada na- jamaacadiina waa taaganta baahi daran baa haysa ama oon daran baa haya hadduu alaabtan sugo jamaacadaa dhaafayso waqtiguna waa waasac waa shardi waqtigu mar hadduu waasac yahay cududaar weeyaan qofkaa naftiisu halista ay ku sugan tahay baa la leeyahay naftiisa ha badbaasho wixiisibu iska cunayaa naftuu isku celinayaa ka bacdina wuxuu samaynayaa waqtigii baa waasice waa tukanaya de cunadii markii la keeno ma iskaga daahaya cunadii waa inuu waxba dhab uga dhergi maaye xoogaa markii baahidu ka fuqdo ta iska joojiya salaada hore ha ka galo ilaa min naxwi laba nin caanoo kale inay tahay mooyaane wixii hadday caana yihiin waa manhalkee dee waa wax la qurqurin karo iyagu sahlaan moogta dow ka dhergadhi male waaye haddii hadda uu rabo inuu si fiican u cunana dheregtii sharciga ahayd kama badinayo dheregtii sharciga waa maxay saddex meelood meel caloosha in cunada lagu guro iyo caloosha in hal nooc laga bixiyo cunaa ma aha thuluth saddex meelood meel taa weeyaan taas weeyaan wa shidat اlkhowfi wa shidat اlxari wa cinda shidat اlxari kulaylka darnaantiisa agteedana waa loo cududaaraya kulayl daran baa jira oo usan la aadi karin jam- jamaacadii iyo jumcadii waa waktigii duhurka dee ama dabayl waxaa dhacaysa samuum midda la yidhaahdo dabaysha dadka jirka ka gasha oo kulul hanfiga ah taasaa socota waaye iyo wa shidat lbardi wa cinda shidat اlbardi qabowga darnaantiisa agteed qabow daran baa jira habeeniya maalinka u doono ha noqdo waa cududaar wa shidat الriixi dabaysha darnaanteeda oo bileyli habeenka at habeenkii wey maalintii ma maalintii dabaysha dhacaysa jimcada haada habeenkii baa dabayl darana dhacaysa wa shidat اlwaxli dhoobada iyo dhiiriga darnaantiisa waaye waa cududaar haddou dhoobadan dhex maro waa dharkaa ka wasakoobaya ama inuu ku simbirirxadow ka baqaya roobrob iyo waxbaa daay gurigaada ku tuko simbirirxadaay waxaan buu ka baqaya soo maa gurigaada ku tukaa la leeyahay ama meeshaa joogto ku tuko waa u cududaare si intay dhibaata soo gaari lahayd shidatil waxali bale alwaxal waaye cududaaraday ka mid tahay wa safari rufqati rufqadii iyo jamaacaadkii safarkooduna waa cududaar wa cinda safari rufqa dadka isku xirnaayeen baa safraya hadduu jumcada aado ama jamaacada aado qolo ay wada safri lahaayeen baa ka tegeysa ayib jamaacada ka hor bay rabaa inay tagaan gaarigood baa iska istaartay waxay leeyiin mana raacaysa hadduu dhaho anigu jumcadii baa soo gashay iyo jamaacadii uu ku haro way ka tegayaan safarka loo socdana waa safar mubaaxoo bannaan safar gaaban ba ha noqdo waxaa la leeyahay qoladiisa iska raaco hadhow keligiis waa cidloobayaadoo qof keligiis safrana waa nahyi baa ku soo arooro ma fiicna waa khatare ha raaco dadkiis cududaar buu haystaay cududaaradii bay ka mid tahay safarka cududaarka kuu noqonaya jumcada waa inaad baxdo intaan waagu beryin salaada subax waa inaysan meesha kugu dilaacin haddii waagu u beriyo qofka ma safri karo dow dadkii jumcada lagu lahaa uu yahay ilaa inay malihiisa qaalib u tahay mooyaane jumco inuu dhexda ka sii helayo gaarigaa kusii aadan meel jumco laga helayo taas waa safri karaa hadhow ama ha helo ama ha waaye taa waa wax kale safriddii hore waa u banaanaatay ka waran hadduuba dadkii jumcada laga rabay tira dad la tiriyaa jiro afartan qofe qofkii afartanaad hadduu yahay soddon iyo sagaalkii kale magaalada ma uga safri karaa ma iska dhaqaaqi karaa wuu dhaqaaqi karaa wuu safri karaa isagoo dantiisuu qabsanaya dhexdaasna jumco kale kusii tukanaya hadduu helo iyagoo dhan ma safri karaan magaalo jumcadii dadkii raggii oo dhan ka safray maya taa cududaar maaha lama ogola qofka waxaa la yidhi hadduu xataa bacda alfajr waagu intuu beryey safro malahiisi uu yahay inuu jumcad sii helayo hadhowna se u maleeyey suuroobi weyd oo dhexdii waa gaari waaye jumcadii waa ka gaari waaye magaaladii waa la dhaafsiiyey darawalkii baabu istaagi waay hadduu rabe dembi markaa dushiisa maaha waa dembiga dushiisa maaha hadduu noqon karo meesha jumcada ha ku noqdo taasina waa intaa weeyaan masaa-ishaasoo dhan buu ka hadlayaadoo aad buu manhalku masaa'il tiro badan maanta darsigan jumcada ugu soo rarayaa qofka indhahala qof hogaamiye hadduu helo lacag baa ha ku geeya masaajidke waa inuu yimaado jumcada jumcadii waa laga rabaa jumcadii waa inuu yimaado waa soo xaadirayaa wey jumcada cududaaro kaloo badan baa jira jumcada iyo jamaacadaba ay leeyihiin oo hadda kitaabkuusan sheegin manhalkaa dhammaystiraya waay salaada dheerayntii la jireeyey in la dheereeyo nin ka sii dheeraynaya baa meesha haysta intii sharciga salaada la dheerayn lahaa in ka badan buu ka dhigayaa waa cududaar bay dheheen waa imaamka qofkan hadduu jumcada tago mid dayn ku lahaa buu ka baqaya inuu ku dhego isna waxba ma hayso ma bixin karo markhaanti caddeeyay inuusan bixin karinna ma hayso hadduu markhaanti hayso taj masaajidka aadow markii lagu dhaga dhihi lahaa inaana waxba haysan oo bixi karin raggaana markhaanti ka ah waalskaa waa laga yeeli lahaa moogta laakiin hadduu xoolaha iska bixin karo ama markhaanti hayso cududaar maaha ha tago jumcada ha aado waxaa ka mid a jum- uga baaqan karaa cuquubow galay buu wuxuu rajaynayaa cafigeedii qisaasii waxbaa loo haystaayo wuxuu is leeyahay haddaadan aadin waa lagu cafinayaa wadahadal iyo hawl baa socota arrin baa lagu jiraa cafigaasoo rajaynaya ciqaabkaas in laga dulqaado waa cududaar oo ninkan inta caradu ka degayso wax ku leh oo ku dhegan baa kana jumcadii dhaafaysaa marka rajana wuu qabaa ayib waxaa ka mid a dharow la aado waayey jumcadii oo munaasab u ah isaga wa min dalika faqdu lcimaama cimaamad la-aan baaba ka mid a liman liman yactaadu lkhuruuja biha dadka caadada ka dhigta inay cimaamadda qaataan markaas haddii la arko dee ninkii caanka ahaayoo shiikha ahaayoo cimaamada qaadan jiray oo keligii saas kaga mugmugan waan lagu aqoon xoogaa laa-iqu ma aha waaye taasi waa ka mid buu yidhi waxaa ka mida buu yidhi gaadiid buu waayey munaasab u ah waxaa cududaara hadduu wax urqurmuun le cuno ama wax eerin ha noqdeen ama wax bisile oo dadka marka u tago urtiisu dhimayso waa cududaar laakiin waa inuu urta suulin waayo waa inuu inta maaro u waayey suulin waayey hadduu suulin karo urta iska dhammayn karo cududaar maaha ha ka cadaydo ha iska suuliyo hadduu marka horeba u cuno jumcadu ha kaa dhacdo wax ka dhacaya male waa laga waa lagu leeyahay jumcadu dee dadka waxyaalaha basasha iyo toontaa waa la sheego laba geedoo xalaala ahe dadka waxyaalaha qurmuun la imaanaya masaajidda waa khatar weeyaan waa inay iska ilaaliyaan ayib wa yucdaru kadalik waxaa kaloo loo cududaarayaa layaali zafaaf hameenada oo arooska ku jiro fi lmaqribi walcishaai labadaas salaadood maqribka iyo cishaha jamaacada hadduusan aadin cursiga hore weeye labadaas cududaar wuu leeyahy waa maqribka iyo cishaha maalin kuwa kale maaha ayib hadduu meyd hawshi ku jiro meyd buu dhaqayaayoo qababaalinaya diyaar garaynaya oo ah waa cududaar masalo kaloo muhiim oo qabtay masalatun mar hadduu yihahdo kitaabkani wax ka masalo badan qof baa jumca ku waajibtay jumcadii ma u tegin cududaarna ma leh dadka magaalada iska dhooban oo aan cududaarka lahayn jumcaduna ku waajibtay ilaa marka lasii socdo u dambaysa ee marka lasoo baxayo kuwo waxaa arkaysaa waddankii iska farfadhiya meelo oo dadkii jumcada ku waajibtay qaarkood ku jiraan qofkaa isagaa cududaar ma leh jumcadiina waa ku jaabt ku waajibtay duhur ma tukan karo ilaa imaamku salaada ka baxayo jumcada qoladan jumcada tukanaysa jumcadii baa laa ku waajibtay duhur iskama sii tukan karo ilaa imaamku salaama naqsado ilaa tirsigaasaa la rabo inuu ka qayb galo kamana qayb gelin ko hadduu macduur yahay laakiin oo isleeyahay cudurdaarkaadu waa zuulayaa salaadau dib dhigayaa xoogaa ilaa waktiga aakhirkiisa cudurdaarkii hadduu suulo khayr hadduu suuli waado ama uusan rajaynayn cudurdaarku inuu suuloba horay ha ka tukado salaadiisa awal waktigaa u fadli badan masaladaasna halkaasaa la dhig faslun haadaa faasilun waa fasal wax kala saaraya wey wa shuruudu اljumcati jumcada shuruudeedu an takuuna kulluhaa dhammaanteed waa inay noqoto jumcadu fii waqti duhri duhurka waqtigiisa waa in la tukado wa an tuqaama jumcada waa in la ogo fii nafsi lbeledi magaalada dhexdeeda nafteeda dhismayaasha dhexdooda wey wal- walaa tuqaama waa inaan la ogin qablahaa jumcadan horteed jumcatun jumco kale fii tilkal beledi magaaladaas jumco kale waa inaan la oogin jumco kale waa inaan la ogin iyadoo hal jumco dadka ay ku filanta wa an tusallaa waa in la tukado fii jamaacatin jamaacana waa in lagu tukado ragcadda hore khasab jamca waa in lagu tukado ragcadda labaad hadday xataa xabad xabad u dhammaystaan dhib ma leh ragcadda labaad waxay ku dhammaanaysaa sujuudda labaad markii laga soo tooso waaye masaladaasna wataa waan yakuunuu waa inay ahaadaan kuwa jumcada oogaya arbaciina afarta ugu yaraan weeye dukuuran lab raga mukalafiina baaliqiin caaqiliin ah axraaran xor ah mustawdiniina meesha ka deegaan yeeshay laa yadcanuuna aan ka guuraynin aan guuraynin shitaan xagaa qaboobaha walaa sayfan diraacda kulaylaha ilaa lixaajatin dan mooyaane ka jumcada haddii meel la iskugu imaan karo hal meel ha la iskugu yimaado haddii iyadoo hal jumca ummadda ay wada tukan karaan meelo badan ku tukadaan waxa weeyaan midda hor madhaa ka jidha isku mar hadday xirtaanna waa labaduba waxba kama jiraan wey haddii laakiin aan la isku imaan karinin maxaa ka mid a meeshiibaa aan ku filnayn magaaladiibaa ballaaran oo aadaanka xataa magaalada dhinacyada laisma maqlo ama dad dagaal u dhexeeya magaalada wada degan marka waa tacadudi ka dhaa laakiin xilligii nebiga calayh salaatu salaam iyo khulafaa raashidiin waktigoodii meelaha magaalada dhexdeeda jumcada lagu ogey waay dadka shuruudan lebaa jumcada tukanaya oo tiradaasa muslimiin mukalafiin axraar mustawdiniina tirada afartanka ugu yaraan waa inay taamno waa inay joogaan ilaa salaadu taam noqonayso haddii mid ka mida salaadu ka budho yaa dhammaan salaaddii baa ka buraysa kuwa aan ku- kuwa weyse qabay baa weysadii baa budhay laguma dhihin salaaddii baa ka buraysa afartanka waa inuu wada asaxdaa la rabaa welidaaba xataa qaarkood hadday intay ragcaddii ko- dambe dedejiyeen oo tukadeen oo guryahooda iska aadeen oo mid masaajidkii ku haray salaaddii isagoo weli ku dhex jira ay ka budho kii tegayna salaaddiisii ma- waa budho wabihaada yulqa saa darteed baa lagu googaalaysaa bay yidhi hal xiraalahan lanaa shaksun qof baa noo ahaaday axdatha fi lmasjidi masaajidkii salaaddii kaga budhay wa badala salaatu man fi lbeyti gurigii dadkii joogayna markaa salaaddii ay ka budhay masheegi ka dhaawey kuwii guriga aaday baa salaadda ka budhay mid masaajidka jooga burid ay ka budho awgeed ya waa masale fiqiga weeyaan wa an yataqadamahaa salaada waa inay ka hormaraan khudbataani salaada jumcada laba khudbo waa in laga hormariyo sida labada ciidood iyo khudbooyinka loo gadaal mariyey jumcada looma gadaal marin waa shardi sum- jumcada shardina waa inuu ka hormaro sheega loo shardiyey taasaa laga maarmaan waxaa la yidhi tiradan maxaa loo deliishadaa afartanka imaamu nawowi majmuuca wuxuu yidhi mujaladka afraad waxa ugu dhowow loo deliishaday waa bayhaqi wuxuu wariyey iyo asxaabtu cabdiraxmaan bin kacab bin malik can abiihi awala man jamaca binaa fi lmadiina magaalada madiine qof noo jumceeya waxa u horeeyey sacad binu zuraara intaa nebigu imaan calayhi salatu wasalaam magaalada madiina intuusa nebigu imaan waxaan idhi bayr war imisaa ahaydeeno afartan nin baan ahayn buu yidhi xadiidun xasanu wey rawaahu abu daawuud walbayhaqiy wagayruhuma biasaaniida saxiixa waxaa laga deliishanayaa xadiidka ummaddu waxay ku ijmaacday in tiro lagama maarmaan ay tahay salaada duhurka asalkii ahayd jumcadaana waxaa la rabaa dadkay ku asixi lahayd in la helo afartan inay tukadeen marka iyadu waa soo aroodhay haddii afartan ka yar ay tukan kardho daliil hala helaa la leeyahy daliil baa la rabaa daliilkii lama hayo nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u tukada saa aragteen anoo u tukanay nebigu afartan ka yar la jumcaystayna lama hayaa la yidhi sidaa darteed baa loo shardiyey laakiin aqwaal badan baa ku jirdho ilaa afar iyo toban qowl baa ku jira kuwaa ka bilaabaya hal qof ha tukado laba ko- ha tukato ee, laba maamuum iyo imaam saddex iyo imaam toddobo sagaal qof laba-iyo toban yaa laba-iyo toban iyo imaam labaatan soddon qof afartan imaamku ku jiro sidaasna waa sida imaam shaafici qaba afartan imaamku ku jiro waa muctamadka madhabka imaam shaafici wey konton waaye qola waxay dhaheen jamcun kathiir ummad badan unbaa la rabaa waaye iyadana sidaas weeyaan dadkaasaa la rabaa inay meesha yimaadaan oo de dadka haddaan dadba imaana xataa jin iyo insiba waa tukadaan kuwa tukadaa ku jira kuwo kale meesha yimaadaan oo ummadaha kale ah oo muuqaalkii bini aadan kale maxaa la samaynayaa ilaa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuni wey mogta de hadday muuqaalkii bini aadanka leeyihin halkaa qof fadhiyaa loo jeedaa ku dar tirsiga muuqaal bini aadan buu leeyahay kamaa qaalahu rimliy rimligaa yidhi sidaa sheegay shirbiiniguna waa sheegay muuqaal bini aadan wixii la wey waaya qofkii dhahaa jinkaan anigu arkaa muuqaalka ilaahay u abuuray baan ku arkaa qofkaasi waa fogaaday baa layidhi khatar buu ku jiraa inuu diinta ka baxo culimaa yidhi waaba ka baxa kamaa fi tuxfati walmuqni wanihaaya rag waaweyn baa isku raacay muqnigii muqnulmuxtaaj iyo tuxfat lmuxtaaj iyo nihaayat lmuxtaaj liannahu mukhaalifun liqowlihi tacaala wuxuu khilaaf hadalka ilaahay yidhi inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu isaga iyo qabiilkiisu waa idin jeedaan min xayu laa tarowna meelaan idin- idinkuna uma jeedaan idin uga jeedin laakiin qaadi xusein ayaa wuxuu yidhi nebi hadday tahay nebi iyo qof macnaha wax khaariqulcaade ah oo ilaahay tuso way arki karayaan imaamu nawowi laftiisu wuxuu leeyahy waa la arki karayaa mudlaqa saasuu isna leeyahy marka jumcadiina inahaas baa ka mida kuwa laga sheegay oo masaa-isha jumcada la xidhiidhana waa ayba tiro badan tahayba aada iyo aad ayay u tiro badan yihiin darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab